waxaa la isku waafaqay madasha wadatashiga iyo hogaaminta iyo shirarkii kale ee la qabanayayba in la tirtiro ereyga la yidhaahdo muddo kororhsi oo ayna jirin xukuumaddan teeramkeedu hadda uu dhammaaday ee noqotay xukuumaddii koowaad ee rasmigan ku meelgaad ahayn sida shirkii doorashadii laba kun iyo labaiyo toban wixii lagu ballamayna uu ahaa baarlamaankaas sagaalaad ee jiray inuu bedelo baarlamaan ku yimaada cod hal qof iyo hal cod ay socon weyday sidaa daraaddeed la ysku waafaqay doodo badan oo dheer kadib inayna maanta baarlamaankaasina una dhici karaynin ee laba kun iyo labaatanka loo raro hal cod iyo hal qof inta ka horeysana isbeddel uu yimaado doorashadana intii hore in ka yara waasacsan in laga dhigo waa midda abuurtay markaa innagoo horey aanu ogay waxaan ka doodaynay baarlamaanka wuxuu ku iman doono deegaan ahaan fikirkaan qabnay haddana fikirka la ysku raacay wuxuu noqday in four pointy five lagu soo dhiso aqalkii baarlamaanka ee hoose golaha shacbiga aqalka sarena deegaan lagu soo dhiso dowlad goboleed aqalkaa hoose dhismihiisana uu noqday in laga bedelo wax yar boqol iyo shan iyo soddonkii oday ee qofka soo magacaabaya horey hal isteeb loo qaado oo doorasho ka tiro badan midii hore ay ka soo baxdo waxaan hadda madashii hogaaminta ee ugu dambeysay isla dhammaystiray deegaanada la kala geegeynayo kuraasta laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ah oo macnuhu uusan ahayn deegaankaa ciddii la geeyeyna way degan tahay ciddii la geen waayena ma degana waxa wax lagu soo xulay waa four pointy five ma aha degmo kuma salaysan sida communikeygii ku cadday laakiin waxaa la yidhi haddana deegaan walba bal inta tagi karaysa ka soo jeeda ugu dhow hala geeyo sidaa daraaddeed baa waxaan ku heshiinay khariidadii qabaa'ilka iyo meelaha ay kuraastu kala tegtegayso marka laga reebo waqooyi ama dirta waqooyi ama somalilan baa idhaahdo oo iyadu lahayd arrin gaara oo aan la kala qeexin meesha ay ku qaban doonaan iyo siday noqonayso waxaa kale oo dood badani ka soo korodhay magaalada muqdisho oo laga hadlayay iyadana waayahan dambe aada saxaafadda u haysatay iyadana laga hadlay in guddi loo saaro muddo lixda beri gudahooda ay ka soo go-aan gaadheen maqaamkii caasimaddu ay lahayd iyo xuquuqda caasimadda iyo inay tahay caasimad soomaaliyeed ee aysan ahayn mid ama qoys sheegan karo ama cid gooniya ay tahay caasimad jamhuuriyaddii federaalk ee soomaaliya ay lahayd oo caasimadu ah qeexitaanka maqaamka kabacdina markaa ay timaado xuquuqda ay ku yeelanayso aqalada wakiilada aqalka sare ee wakiilada xuquuqda ay ku yeelanayso markaa lagu qeexo halkaas oo sidaa lagu soo daayo waxaa jiray markaa dhaqan baarlamaankii laba kun iyo labaiyo toban soo xulay oo ahaa boqol iyo shan iyo soddon weli lama dhammaynin waxaan u malaynayaa shirka labaatanka bisha baydhabo yaan magacyada qaarkood wixii dhammaystirkooda lagu dhammayn doonaa oo wuxuu ahaa boqol iyo shan iyo soddonkii in loo aqoonsaday inay asal iyagu yihiin kii dhintayna la bedelo kii markaa ama wakiil ahaa oo wakiilka ciddii uu ka ahaa ay timidna dee wakiilkiibaa jooga ninkii laga ninkii muwakilkaah wax soo wakiishayoo inaan wakiil markaa loo baahnayn adoo arrimo yaaloo tignikale iyo shaksiyaad la geliye laakiin muhiimadaan isla qaadanay waxay tahay boqol iyo shan iyo soddonkii inay bays noqdaan wixii markaa ku wax ka bedelis mudan ama dhintay ama si kale cilado ugu timidna in qaabkaasoo farsan looga hadlo waxay kaga duwan tahay laba kun iyo labaiyo tobankii markaa beesha reer hebel reer qurac oo kale haddaan idhaahdo inay lahayd ugaas ugaaskeedii beesha reer qurac inuu fadhiisanayo liiska ku jiray iyo nabadoonnadii reer qurac oo dhan oo qansax iyo galool iyo maraaba ay ku jiraan in meeshii la isugu keeni doono oo ay ka wada hadlayaan junfadee iskale kursigan oo ay xadidayaan bal lafta kursigan qaadanaysaa waata ilaa wixii hoos baa loo dhaadhacaya intaa markay isla qiraan kabacdi lasoo xulo kursigiiba konton iyo kow qof oo ah xubno muwaadiniin soomaaliyeeda rag iyo dumar isugu jira kafaa u leh inay iyagu wax soo dooran karaan ay markaa kala doortaan kursigaas inta qof ay isu soo sharaxda konton iyo kowgaasi waxay markaa sharaxaad kala dooran doonaan inta qof ee kursiga reer quraac la siiyey oo iyagana odayaashu ay jufadaa hoose kelimee laftii kore ka koraysay ay odayaasha ka soo xulayaan konton iyo kowga qof inay markaa soo kala caddeeyaan oy doorasho u sameeyaan inta qof ee kursigaa u soo sharaxday ma jiro kursi ay reer garas odhan karaan kursiganaga annaga hebel baan usoo qoray sidii sanadkii hore waxaa weya kursigii waxaa ugu yar laba qof laba qof baa ugu yar waxaa soo sharaxi kara iyo wixii ka badan haddaad doontaan toban qof ha la gaadhsiiyo waxay u tahay xil qarsiino iyo eedyaraysi odayaashii dhaqanka waxay kari karaan calaa sabiili mithaal hal qoys oo awar badanoo qoori ku jirtay oo rag badanoo madaxa taagaya sharaxaya ay ku jireen inay yidhaahdaan war imisaa tihiin maxaaban junfo hoose u gelaynaa laftiina koraan isku kii qabanay raggaasa idinsoo kala reebeen way u sahlan tahay odayaasha markaa weliba way israaxraacin karayaan oo qoys bay odhan karaan reer hebel oo markii hore junfooyin isu qabsan lahaa inta junfoan intaad haysaan keena konton iyo kowguna kulli bay ka kooban yihiin ninkii markaa banaanka wax keenaya halkaasay ugu taalla waxaa hadhaysa markaa nin keligiia waxgata nin gooni wax u shukaansada qola habeenkii guurta konton iyo kow qofoo cod qarsoodi a wax ku bixinaysa waxaana wala midna inuuna isku khasaarinayn ee inuu raganimadiisa kale iyo anigu waan idin matalayaa deegaanka marwaaqan ka dhigi war ruuxudan qolada xamar u istaagay ceelalbaan keeni xuquuq kuwii hore mayna hadli jirin anaa hadli anaa waxsadan kuwii hore baarlamaankeena ugu jira wergeed idinma waan idiinima iskuullaan ka soo qaadi waa inuu wax badaan oo ka dhaadhiciya markaa dadka uu kusoo jiidan karay iyo dadnimo muuqata iyo aqoontiisa inayna noqonayn inuu reerba ninbuu meel ugu xidhan yahay taas waxaan is leeyahay waa nambar ka badan nambarkii hore oo taa doorashadu saasay u dhacaysaa ismeligii waktiga waxbaa ku darsami doona haddayna jirin wax wakti yaroo farsamo ahaan waa laga yaabaa fulinta inay wax isyara dib waxu dhicidhici karaan laakiin ilaa hadda waxaan taaganahay taymkii la qabtay inaan hal maalina dib looga dhigin hal maalin hore looga soo haro waktigu inuu sidiisa u dhaco inta dowlad goboleeda iyo qolyaha kale hadda weli aan la xadidin meeshaay dhiganayaan markii laisku waafaqo hal maalin bay ka wada bilaabmi hal xilina way ku waxaysnaanayaan waxaa jira guddiyo markaa la socon doona oo heer dowlad goboleed oo sida komanikeeyada ku cad sideed qof oo dowlad goboleedka iyo saddex federaala iyo midka kale ee dowlad goboleedyada ay labalaba u dirsanayaan iyo dowladda federaalka oo iyaduna nambar leh labadaa guddi oo heer federaal iyo heer dowlad goboleeda oo iyaguna tichnikal ahaan shaqadii gacanta ugu qaban doono waxaan rajaynayaa inay noqon doonto mid ka madax bannaan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo kulli oo dad madax bannaan iyo doorasho madax bannaan korjoogto badan oo caalamiina ay joogi doonto taasi waa muhiimadda ay lahayd laba kun iyo lix iyo toban oo shinkiisa aan sugaynay sida aan rajaynayna inuu ku dhammaanayo waxaa kaloo laga wada hadlayay safaradan hadda muqdisho bal dowlad goboleedyada iyo gobollada sidii wax loo gaadhsiin lahaa ha noqoto deeqaha waxbarasho dib u dhiska aqoon kororsiga iyo dadka xildhibaanada iyo capacity buildingka loo sameynayo iyo wax badan oo ka mid a inayna wixii noqon inuun caasimadaba soo dhaafaan iyo igu tiro oo iga tira ay noqoto bal wax dadkii bulshadii si toos u wada gaala in la helo haddii ilahaydhaa waxaan is leeyahay taa dadaalkeeda waan lagu jiraa waan arki doonaa